علمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal dee kitaab tafsir oo kitaabka akhirkiisii aan kuba jirnay sidan xalay soo sheegnayna waa axaadiis adigu dee mutafariqaada oo xalay waxaaban soo aragnay aayaddii suurat lbaqara dabadeed aayad suurat maa-ida awna aayaadka noo soo horeeya suuratu nisaa ayay yeelan iyadoo suuratu axzaabna ay dee wax ka mida adigu ama soo aroori doono xadiid adigu kuba tacalluqsan saa daraaddeed xataa dee waa axaadiida mutafariqaadka bal dee tartiibtiisii suwartana uma tartiibsanaa oo waa taa kolley aan xalayna in yar soo tilmaanay farqiga u dhexeeya labada saxiix halkan wuxuu uhi musanifku raximah اllahu tacaalى xadaanii abu طaahiri axmed bnu camr bni sarxin وxarmalة bn yaxya الtujibiyu qaala abu طaahiri xadaana waqaala xarmalة abarana akhbarana bn wahbi qaala akhbaranii yunus can bni shihaabi qaala akhbaranii curwaة bn الزubayr أنه سأل عائشة عن قول الله وإن خفتم ألا تقصدوا في اليتامى فانكحوا ما ضاب لكم من النساء مثنى والثلاث والرباع أنا عروة wuxuu yihi أنه isagu سأل wuxuu weydiiyey caaشhaةa caaشho habaryartii ah can qowl الlahi ilaahay qowlkiisi manaa macnaha iyo dee khaasatan waa rabdigan ama waxaa dee say isugu xidhan yihiin cabsida in laga cabsado inaan dadkii agoommaha ahaa loo cadaalo falin iyo faritaankan laysfarayo laysamrayo waa ibaax ahaane ee dumarkii waxa weeyaan dee ilaahay idiin baneeyey ama dumarkii dee xalaasha ah in la guursado masna wathulaatha warubaac khaasatan waa jaanibkaas wuxuu weydiinayaa markaa ilaahay qowlkiisii uu yihi wain khiftum anlaa tuqsiduu fi lyataama fankixuu maa daaba lakum min annisaa'i masnaa wahulaatha warubaaca taas baan weydiiyey buu yihi qaalat markaa waxay tihi bal xagga laqbada dee kolle wain khiftum haddii aad ka cabsataan oo khowfku kol dee bimacna danina waxaan laga cabsanayaa waa wax dee la yaqiininayo lahuba iyo wax loo malaynayo labadaba u noqdaa ama laba macno iskududu jaanibkaa kuba yimaadaa ee laakiin ti imaka waa danigii iyo wixii la filanaye loo malaynaya wain khiftum haddii aad kaba cabsataan oo dee aad filaysaan waye u malaynaysa allaa tuqsiduu inaydaan cadaalo fadhin fil yataama agoomihii yataama jamcu yatiimin iyo jamcu yatiimatin labadaba wuu noqdaa jamacani way ku kulmaan macnaa mudakerka iyo muanaskaba alyataama waa lagu jamciyaa walow ay yidhahaan marka alaytaam la leeyahay waa jamcu yatiiminuun oo kaa mudakerka ah haddaba waa dumarkii dee waxa weeyaan iyagu aabel maalan agoommaha ahaa inaydaan u cadaalo fadhin oo sida imaka caaisha inooguma fasiraysa xadiidkan saxiixayn kuba yimi oo dumarka agoommaha waa dumarka dee maxjuuraadka waa dumarka bal kaba soo qaado ama waqtigii may gaadhinba haddii qablabuluuq la guurinayo ama se waaba bacdalbuluuqi waa shanigood iyo xaaladoodu sidii ay ahayd istisxaabkeed weeye waa kuwii xaalado ay taa ahayd inaydaan u cadaalo fadhin oo marka la eego meherkii xaggii meherka oo kale iyo dee mucaasharadii dambeba saa dumarka kaleen iyaga ahayd dee ula tacaamulaysaan oo a meherkii dee iyagoo iyaga keyrkiinba uu siinayay ama amsaashood la siinaya a u siinaysaan jaanibka inaydaan u cadaamo loo falino xaggaa taqsiir iyo gaboodfal idinkaba yimaadaiyo ina kaba dhintaan jaanibka haddaad ka baqanaysaan dee iska daayo oo iyaga guurkooda faraha ka qaado oo fankixu markaa waxaa guursataan maa daaba maadu halkan bimacnaa man weeye waayo waa dumarkiibay kuba dhacaysaan wixii fiicnaaday wixii xalaal noqdee laydiin baneeye lakum idinkee min annisaai haween aan iyagaba ahayn ah masna masna laba haddaad doontaan weeye laba laba wahulaatha dee saddex saddexoo dee waa iyada intii qadarkii uba banaanayd maha wax laysu geynaye waa kii doonaya laba inuu guursado kii doonaya inuu saddex guursado iyo kii doonaya inuu afar guursado waana intii aan ruuxu dhaafin karin oo hulaasa iyo warubaaca afar afarba ay isnayn isnayn ama halaasa halaasa iyo arbaca arbac bal taas waa laqba un ee caisha inoo fasiraysa taas baana yar macnaha inoo idaaxin doonta qalad waxay tidhi isaguna kolley malaa dee macnihii baa farsoomay isagii uu bal matalan halkan marka la eego khaasatan cadaala la-aan dee ama uu ruuxu aan u cadaalo fadhin agooma iyo haddana in dee lays amro ama laysu baneeyo dumarkii kale in laba gursado laba laba ama saddex saddex ama dee kolba sidii uu ruuxu doonayo haddii uu dee inaanu taa nafteeda jawr kaba dhaco kaba baqanayona waata ilaahay yidhiba waxa weeyaan mid un haddaba arinkaasi waa halka ishkaalkuna ugaba yimien qaalat waxay tihi yabna ukhti walaashay inankeediiow hiya iyadu waa tan alyataama dee waana kuwan laga hadlaya alyatiimatu waa mid agoon ahoo takuunu ahaanaysa fii xajri waliyiha kii weligeed ahaa waa kii maalkeeda iyo umuuraheedaba gacanta ku hayay ayay kafaaladiisa iyo xajrigiisa kuba sugnaanaysaa tushaariku way la wadaagsanaysaayoo fii maali xoolihiisii oo ama xoolahan dee uu gacanta ugu hayo haba noqoto ama waxba ha kaba dhaxeeye fa yucjibu waxaa cajab gelinaya maaluhaa xoolahan ay leedahay iyo wa jamaaluhaa quruuxdeedii fa yuriidu wuxuu doonayaa weliyuhaa kii weligeeda ahaa an yatasawajaha inuu guursado bikayri an yuqsida isagoon u cadaalo falin aqsada yuqsidu macnaa waa cadal waa dee waa caddigii haddii qasadaad ficilku hulaasi noqdoo macno kaleu kuba yimaada dudkiiyo jawrkiia bgayri an yuqsida fii sadaqi xagga meherkeedii oon u siin meherka amsaasheedii iyo dee laba siinayo isagoon siin oo fa yucdiyaha waa tan bay bikayri an yuqsida fii sadaqiha waa macnaheed oo fa yucdiyaha markaa uu siiyo dee hadduu cadaalo falaba mitla maa yucdiiha kayruhu kayrkii wuxuu siinaya wax laba mida fanuhu markay dee xaaladu taa ahayd baa fanuhu waxaa loo diiday oo dadkii lagaba nahiyey an yakixuuna kuwaa yataamaa ahe xaaladoodu taa tahay inay guursadaan ilaa an yuqsiduu inay cadaalo falaanu mooye lahunna iyaga oo wayabluguu ay gaadhaan oo bihinna iyaga macnaha dee ay u gaadhaan oo laba gaadhana calaa sunnatihinna waa xaggii meherka oo kale iyo cadadii amsaashooda in wixii dee uguba sarreeye ay uba gaadhaan oo min asadaaqi xaggii meherba wa umiruu waxaa la amray an yakixuu inay guursadaan ma daaba lahum wixii u fiicnaadee xalaalu noqdee dee loo baneeyey min annisaai dumarkii siwaahunna kuwaa yataama aan ahayn xadiidku kolley duruq buu inoo yeelan doonaa waa inoo socon doonaaye bal maqsuudka ama khaasatan caaisho tafsiirkeedani de waana saxaabi tafsiirkii u joogay nusuulkii qur'aanka oo tafsiirkaa saxaabaduna dee wixii dee xadiid musnad oo kale kaba dhigaan khaasatan marka aanu ra'yi iyo waxyaalasaa ama dee uu sabuu nusuulna ku tacalluqsan yahay sabuu nusuul uu ku tacalluqsan yahay saxaabina uu yahay eenu tafsiir dee kale aanu hayn hadduu tafsiir kale yaho luqo ay noqon karto ee waxyaala noqon karto dee jaanibkaas xaaladu way kaba duaan ka dunaanaysaaba tafsiirkii saxaabigee sabuu nusuul ku tacaluqsanaa dee waxaan leeyahay mansiladaasu kuma sugan yahay caaisha waxay leedahay horta markaas bal dee wej kaloo tafsiirna waan yar eegi doonaaba e waana wejkan imaka inoo horeeye axaadiidka saxiixayna inooguba timi caaisho xadiidkeediyo waxaad jiraysa bal ka soo qaadoo shaksi ama haweeney agoon ah waalidkeed waaba dhintay waxaa weligeedii ah shaksi dee kollay guurna u qabanayo in adeerkeed ka soo qaad isagiiba ah kii xoolaheeda gacanta ugu hayay aba yatiimadaas iyadu dee maxjuurada ah isagay ku sugan tahay kafaaladiisa iyo taas waxeediibu u haya abakaa laakiin dee maaha imaka dee ruux aan meher u qaban maaha waa ruux meherna u qabto qaraabadeedii waa kii dee bal isaga cid kaloo dee kaba xigto hadhow iyadii ay dhinaca saarto u doodaa taasna maba jirto waa ninkii xaaladiisu ta ahayd qurux bay leedahay xorana way leedahay markaasaa isagii baa waxaa cajab gelinaya maalkeedanna wuxuu doonaya inaan maalkeedan ay leedahay aanu dhaafin xoolay leedahay jamaalkeedanna waa doonay marka taasoo kale ah waxay samayn jireen waa dee jaahiliyadna waxay samayn jireen dee ruuxoo caynkaasa hadday raqbeeyaan ee maal ay leedahay iyo jamaalkaa uba raqbeeyaan dadka kale u diidi jireenoo iyagaa guursanba jiray iyagoon meherkii dadka kale ay siin jireen aanay siin oo aanay u gaadhin halkii dadka kaleba iyaguna ay hadday cid kale guursanayaan u gaadh lahayn ama cid kale ay u gaadh lahayn waa nooc dulmi waana tan jaanibkaas waxa ay dee inoo soo socoto oo caaisha aayadda kale kuba xidi doonto ahayd hadday iyada uun tahay laakiin aanay qurux lahayn oo qurux la-aanteeda aanu u doonayn inuu guursado ama waxa weeyaan taas malla ay leedahay hab kaley samayn jireen oo inay iyadna may guursan jirin dadkii kalena way u diidi jireen si bal masalan maalkani aanay cid kale u qaadan oonay meel kale ula marin maalkan ay leedahay ama ay ugaba dhimato iyadu ay u dhaxlaan taasay iyaduna samayn jireen oo marka ay qurux leedahay o xoolo leedahayna iyagoo way raqbaynayeen inay guursadaan gees kalena xaggan kale jawr baa jirayay oo ah meherkeedi iyo wixii dee wax cadaalo ahaan iyo wixii amsaasheedi iyo iyada masiiraadkeeda la siin lahaa may siinayn oo jaanibkaasna taqsiirkaasaa jirayay iyo jawrka waana kun waxay deen damacan kagaba jira haddii aanay qurux lahayn ba maay maalba aanay lahayn saasoo kale ana dee waa kuwana inay guursadaan may doonahayn hadday maal leedahayna hadday doonaan way cabdin jireen dadka kale u diidi jireen si maalkan cid kale aanay usoo gelinba markaasaa maxaa nahyiga baa yimi oo ah in dee haddii kol haddaanay u cadaalafa lahayn saa markaa ayaanay qurux lahayn aanay maal saasa lahaynba ay u nacayaan inay guursadaan ee faraa ugaba qaadayaan saasoo kale dee tanna ha kaba yeeleeno ama si cadaalo ah hawlo dhaqmeen oo meherkeedii ha u dhammeeyeen haddii kalea markan kaleba waa kuwa kaba jeedsanaya faraha kaba qaadeenoo yaan jawrkaa iyo tacadiga ah iskaba ilaaliyeen bal waa tan marka aayadda damban dee ay inoo soo socotaan taa kuba xidhay ama macnaa labaade caisha marka halkan waxay leedahay waa agoon waxaa dhici kartaba inay markaa qaan gaadhay laakiin ninkan baa de ah kii gacanta kuba hayay agoonnimo waxaa loogu magacaabayna waa biictibaari ma mada oo kale istisxaab xaaladeedii horeba markaas xoolay leedahay quruxna way leedahay isagii baa doonayay inaanay dhaafin gees kalena waxa weeye cadaal dee jawrkan iyo tacadigan buu kula dhaqmayaa meher hagaagsan ma siinayo waxeediina wuxuu doonayaa inuu dee xoolahana isagu gacanta kuba dhiga marka horeba gacanta ugu haye dee aanay dhaafinba markaa markay xaaladu taa noqotay ayaa maxaa loo diiday de kol haddii aanay meherkii iyagaba kayrkoodu siin lahaa masiiraadkeedna la siin lahaa aanay uba gaadhahayn inay faraa ka qaadaan oo dumarkaa kale ee bannaan ay guursadaan oo iyada ay faraa kaba qaadaan oo sidaa kuma daayaan taas baa waxa weeye iyadii loo diiday waa macno weeye kale macno kale oo dee kutubu tafsiir barhkood ku sugan bacda salafna ay ishaareen oo kale oo xaggan iyadana rabdiga ah in markii in waxa weeyaan dee aayaadkii adkeynayay dadka agoomaha iyo xoolahooda iyo ay sooba degeen ayay dadkii qaar maxay noqotay dee agoomana iyagu mas-uulkaba ahaa xoolahooda gacanta ugu hayay inay kaba baqdaan dembi iyo xaraj inuu ugaba yimaado xoolahoodan iyo deetay fariiba kaba qaadeen oo iskaba ilaaliyeen oo iyagoo ka baqanaya jawru inuuba yimaado dhinacan kalena dee dumarka caynkaasa ama waxa weeye in xagga marka la eego dhaqankoodi siay ula dhaqmayeen iyo cadaala la-aantaa taa iskamay dhowrahayn oo markaa macnuhu noqdo wain khiftum haddaad ka cabsateen weeye idinku allaa tuqsiduu inaydaan cadaalo farin oo filyataamaha waa fii shani lyataamaha kuwa agoomaha shanigood iyo taas oo asaa daraaddeed maalkood iyo wixii isagaba dhowrteen taasoo kale dee fataxarajuu cani zina iyo waxyaalaha caynkaasa ama can iljawri fi nisa oo fankixuu guursada maa daaba lakum min annisaai matha waulaata warubac bal waa macno kale ee laakiin kan horeaan ku gaabsanaynaa ah caaisha ay inoo sheegtay talabaadna axaadiidka inoo socon doona waayo duruq dhowruu leeyahay laqbadna kolkol marka aayadda kale inoo soo gaadhana waa kuwa soo laami doonaa ee caaisha imika maxay tihi hiya alyatiimatu waa tu agoona takuunu ahaanaysa fii xajri weliyiha kii weligeed ahaa maalkeedaba gacanta ku hayay waa kii dad ugu xigay laakiin guur u qabanaya sida dee banulacmaam oo kale ayay xajrigiisi iyo wilaayadiisiay ku sugnaanaysaa tushaariku fii maali xoolihiisii bay la wadaagsanaysaa ama xoolahan baaba ka wada dhaxeeya inta laftii inoo dambeeya ama dee gacantu maalkeedii uguba hayaa oo iyadii waa ruuxa maxjuurada ah fayucjibu waxaa cajab gelinaya maaluhaa xoolaheedii iyo wa jamaaluhaa quruxdeedii fayuriidu wuxuu doonayaa weliyuhaa weligeedii maalkan iyo jamaalkan daraaddeed an yatazawajaha inuu guursado laakiin guurkaasi haba jireen laakiin bikayri an isagii baa wixiiba gacanta ku hayee bikayri an yuqsida isagoon cadli farin fii sadaqaha meherkeedii oo aan gao fa yucdiyaha aasin mitla maa yucdiiha gayruhu kayrkii wuxuu siinayo wax lamida aasinba oo xaggana tafsiirkaas wixeediina waa kan doonaya inuu haysto gees kalena meher hagaagsan oo kii dadka kale ay bixinayeen ama kayrkii uu siinayo oo kale hadduu guursanayo ma siinayo fanuhu marka arrinkaasi waa dulmi iyo jawre waxaa loo diiday markaa oo raggii awliyada ahaa ee caynkaasa laga nahiyey an yankixuuna dumarka caynkaasa yatamanisa inay guursadaan ilaa an yuqsiduu lahuna inay u cadaalo falaan mooyaane oo xaggii meherkii iyo marka dambeba cishradii iyo nafaqadii oo wayabluqu ay gaadhaan bihina iyaga aclaa sunatihina waa sunahoodii agga min asadaq xagga meher ahayd waa caadadoodii sunuhu halkan iyo intii la siin jiray halkii ugu sarreysay ay gaadhaanma mooyaane waumrida koladii iyo loo diiday markaa inay taas guurkoodii waumir waxa la amray an yakixumaa dab dee dumarka kale kasoo hadhay waa badan yahay dumar kale iska doonta weeye koladaydan u cadaalafa lahayn faraa ka qaado dee dadkaa kale haba guursadeen ee daaya waumiruu waxaa la amray an yankixuu inay guursadaan maa daaba lahum waa kuwa dee iyagu markaasi dee shu-uuntan aytaamtana gacanta ku haya ama yataama nisa wixii ufiicnaada xalaal u noqdee min anisaai dumar ah inay guursadaan oo siwahuna siwalyataama aan ahayn kuwa agooma ah qaala curwatu curwa wuxuu yihi qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi uma ina nasa waa inta aayaddaasi soo degtay dabadeed dadkii istaftaw waxay fatwo ka dalbeen iyo inuu uga jawaabo uu caddeeyo xukumka rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulki ilaahay bacda hadihi اlaayati fiihina fi yataama nisa haddana dee su-aalo kalaa yimi waayo dadkan xaggaa guursaasoo kale ugu dulmi jireen xoolahooda ayaysan oo kale dee saa isaga qaadan jireen markay doonaan bay cadin jireenay guurna u diidi jireen si ay xoolahan iyaga aanay cid kale u soo gelin meesha iyaguna hadday dhintaan ay uba dhaxlaan hadday xoolahoodii baa dhaxalkana maysiin jiranoo waxyaalahaasoo dham oo jawr iyo dulmigoa jira shareecada ay wada kor yeeshay oo ay meeshii ka wada saartay su-aalo kalaa laga yimaadeen oo rasuulka ilaahay fatwo kaley weydiiyeen faanzala allahu caza wajalla ilaahay baa soo dejiyey yastaftuunaka fi nisaa yastaftuunaka macnaa waxay kaa dalbayaan fatwo iyo caddayn iyo jawaabba fi nisaai dumarka fii shani nisaai dumarka shu-uuntood iyo umuurahooda oo xagga miiraaskooda iyo dee umuurtan kale guurkooda iyo waxyaalahaasba qul waxaa tidhaahaa allahu ilaahay baa yuftiikum idiin fatwoonaya ilahay baa fatwoonaya idiin caddaynaya dee xukumkii iyo umuurtooda fiihina ay fii shanihina iyo wamaakii bal wamaa yutlaa waxaan kuba cadfaynaa ama allah ama damiirkan yuftiikum oo markaa uu noqonayo wamaakii baa idiin fatwoonaya oo dee xukumkan caddayntii idinku sugan tahay yutlaa la aqriyayo calaykum korkiina lagu aqriyayo fi kitaabi qur'aan kitaabkan dhexdiisa fi yataama nisaa fi shani yataama nisaa waa aayadii horeynu soo maray ayay tani wamaa yutlaa calaykum fi lkitaab noqonaysa wain khiftum anlaa tuqsiduu oo dacnaa ilaah baa arrinkooda idinka fatwoonaya xukumkoodii idin caddaynaya waxaa kaloo dee caddayntaasi idinkuba sugan tahay dee qur'aankan laydinkuba dul aqriyayo aayaddaa hore suuradda bilowgeedii kuba sugnaaba ah allatii allatii dumarkaasoo fi yataama nisaai latii laa tuutuunahuna aydaan siinahayn maa kutiba lahuna wixii loo farad yeelay loo qadaray oo dee meherkii iyo waxyaalaha miiraaskiiba meherkiina way noqon miiraaskiina way noqon labada way ka qaninayeen aydaan siinahayn watarqabuuna aad jeedsanaysaan oo idaan doonahayn oo nacaysaanna an tankixuuna ina guursataan oo caaishaasaa inooguma fasiraysa waayo aayaddu dee in aad doonaysaanna waa lagu fasiri karaa waayo ficilkan raqiibana kolba waxaan isaga ku tacalluqaya xarfu dee jara majruurkan ayaa macnihiisa xadida oo macnihiisa caddeeya haddii la yidhaha tarqabuuna can an tankixuuhuna imaka halkan wixii ku tacalluqi lahaa waa halkan aayadda waa maqan yahay canna waa la qadari karaa fiina waa la qadari karaa haddii can la qadaro macnuu wuxuu noqonayaa aad nacaysaan oo dee aydaan doonayn ina guursataan lidamaamatihinna waabay foolxun yihiin xoolaanay lahayn oo waxa weeyaan taas haddii ay fii marka halkan la qadarana waxay noqon lahayd watargabuuna aad doonaysaanoo fii an tankixuunna oo dee jamaalkooda iyo taasoo kale caisha laakiin maxay kuba fasirtay iyadaana tafsiirkeeda raacaynaaye halkan inuu macnuu yahay macnaa can uu yahay oo mutacalliqi uu can noqonayo oo ah dee markaa aanay xoolaa lahayn inay qurux lahaynba way ninkaa iska nacaya iskaba ka jeedsanaya haddaba saa markaasba ay u nacaysaan guurkooda iyo taasoo kale markan ay idyagii ragbaynaysaan ay xoolo leeyihiin ay qurux leeyihiin dee waxaad hala fala oo haddaydaan waata markanba san yeelaysaane dee markan kalena haddii kalena faraa ka qaado dee cid kale usii daayataa watarqabuuna an tankixuuna iyadaa fasirayso qaalat waxay tidhi waladii kii dakara allahu tacaala ilaahay sheegay annahu yutla calaykum fi lkitaabi in layna korkiina lagu aqriyayo kitaabka dhexdiisu waa alaayat lula aayaddii hore alatii qaala allahu fiiha wain khiftum anlaa tuqsiduu fi lyataama fankixuu maa daalaba lakum min annisaa taas weeye oo macnaha ilaah baa idiin fatwoonaya ilaah baa fatwadii tawaliyay idiin fatwoonaya idinka jawaabaya su-aalahaas waxaa kaloo fatwadaasi idinku sugantao idiin fatwoonaya waxaan laydinkuma dul aqriyayo qur-aanka kitaabkan dhexdiisaoo aayaddaa hore ah dee xukunkiina caddaynteedi iyo jawaabtii iyo fatwadii baa ku sugan alaayat lula qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi wa qowl llahi fi laayati اlأkhraa qowlkii ilaahay uu yihi watargabuuna an tankixuuna waa halkan eeg fataan leenahay ragiba waman yargabu can milati ibraahima ilaa man safiha nafsahu eg can baa ka dambaysa waa dee waxa weeye dee lama ma nacayo oo miladaa nebi ibraahim ku dee isagu naftiisi dee kaa safiiha ah un mooyaane oo kale marka alragbatu fi dunyana waa tan doonitaankeedii iyo taa ay noqotay halkana waa tan aan leenahay mutacaliqi waa mutacalliqi waa xadfan yahay caaisha markaa maxay kuba fasirtay ina macnaha kalena waa haddii lagu fasiro ama la qadaro waa ixtimaali lahayde watargabuuna an tankixuuna qowlkaa ilaahay saa yidhi macnu waa maxay waa raqbatu axadikum midkii nicitaankiisa iyo kajeedsigiisa iyo doonitaan la-aantiisa canilyatiimaad agoontii alatii taasoo fii xajri isaga ku sugan kafaaladiisa kuba sugan uu ka jeedsanayo waa miduu guursan karana xiina takuunu markay noqonayso ay ahaanayso qaliilat almaali waljamaal mid xoolaheeda iyo quruxdeedu ay yar tahay fanuku de waa taa fanuhu waxaa lagaba nahiyey an yankixuu inay guursadaan ma maad bimacnaa ma weeye man raqibow tii ay dooneen ay jecelay dee dooneen fii iyada ay doonayeen fii maalihaa wa jamaaliha waa maalkeedan iyo quruxdeedan saas oo min yataama nisaai dumarka kuwa agoomahooda aba dee ilaa bilqisi inay cadli laba yimaadaan mooye maxaa taa loogaba nahayey waa min ajli raqbatihim canhum canhuna waa markaa markan aynay maal lahayn aynay qurux lahaynba waa kuwan aan doonayn inay guursadaan kol haddii markaa kaleba aydaan dee aad ka tegaysaan oo in kol hadday yatiimadiinii tahay aad guursan kartaanna xataa ayaanay xoolaba lahaanin quruxba yaanay lahaanne aydaan markaa guursanahayn taas markaa kaleba way ninkaa iskaga jeedsanayeen guursanahayne haddaba markan ay xoola leedahay ee ay quruxna leedahay haddaa dee si dadka kale ula dhaqmaysaan oo wixii meer la siin lahaay oo dhan aad siinaysaan sax guursada haddii kale dee markan kaleba way ninkan iska daynaya imakana faraa ka qaada weeye cid kale haba guursato xaqoodii u dhamayso sunnahoodii ama caadadoodii halkii ugu sarraysay u gaadhaa ha guursatee faraa kaba qaada oo iyagaa labada arrimood bay isku darsadeen taa yatiimaday gacanta kuba hayaane xoolaha leh quruxda leh intay guursadaan si aan xoolahani u dhaafin dee jamaalkana way leedahay ayaanay haddana xaqeedii siinahayn marka ay iyadii un tahay laakiin aanay jamaal lahayn ana xoolo saasa lahayna waa kuwa faraa kaba qaadayey faraa kaba qaadayey bal markaa labada dhinacba waa dee jawr haddaba saa markan aanay xoolo lahayn ana qurux lahayn baa faraa ugaba qaadaysaan markan kalena faraa uga qaada weeye haddaydaan u cadaalaffa lahayn saasay labadii aayadood caaisha radia allahu tacaala canha tafsiirkeedii ay isuguba xidhay وxadثna الxasن بن الxulwaniي وcabd بن xumayd جamيعا عan yعquب بn ibrahim بn sacd قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة أي ويديي عن قول الله وإن خفتم ألا تقصدوا في اليتامى وساق الحديث حديث كيبو كحيي ساقك أولي وصالح inay markii hore yunus soo aragnay imika saalix baa ibnu shihaab kaba warinaya xadiidkii imikaan kaba soo baxnay bimili xadiidi yunusa xadiidkii yunus mid laba mid ah can zuhriyu kaba wariyey wazaada faacilkana saalix baan kaba dhigayna waa riwaayadiisa fii akhiri akhirkiisa wuxuu ku siyaadiyey min ajli raqbatihim canhuna halkaa min ajli raqbatihim canhuna ayaa maxaa isaga la socotay waa raqbadooda iyo dicitaankooda iyo kajeedsigooda iyaga ay ka jeedsanayeen daraaddeed baa guurkan ay dadka caynkaas ay raqbaynayaan loogu diiday goormay ka jeedsanayeen idaa kuna hadday yihiin qaliilaati ilmaali waljamaal waa intaa laakiin macnuhu waa inoo caddaa marka ay xoolaha yar yihiin inay xoolo sidaasa lahayn ee aanay quruxba lahayn waa kuwan aan hunguraynahayn inkastaba qariibadiisi haba ahaato dee kol haddii markaa aanay hunguraynahayn oonay guursanahayn inay guurkooda nacayaan markan ay xoolaha leeyihiin ay quruxda leeyihiinna dee iska daayeen dadka kale ha u daayeen haddii ay dee ka tegi waayaanna ha u gaadheen meherkoodii ha u dhammeeyeen xuquuqdoodii ha u dhammeeyeen meher hadday noqotayo dee nafaqaya wixii wixii kayrkiiba waxa weeyaan uu siin lahaa ha siiyo ee caadadii iyaga iyo sunuhu caadadii amhaasheeda ah ama masiilaadkeeda ah ina markan kaleba waa kuwa faraa ka qaadaya markana faraha ka qaadan way iska daayeen cid kale haba guursato haddii kalena dee qasti ha la yimaadeen iyo cadaalo taas weeye macnuum bal kolley welina way noo socotaa dee waxaan kuwa noqnoqdaa ma jirto marka xaggan isku xidhanka oo kale ceraabaha kutubta ceraabta qur-aan kuga soo aroortay wax laga yaaba inay kala dudunaato aqwaashuna iskaga badnaato imakana dee kitaab xadiiaan joognaaye bal intii tafsiirkii caaisha ayun baan eegeynaa xadaثna abubakr بn abi shaybata walow dee macno kalena aan yar ishaaro وabu quraybi qaala xadaثna abu usamata qaala xadaثna hishaam can abi can caaishaةa fii qowlihi tacaalى wain kiftm anlaa tuqsiduu fi اlyataama qaalat waxay tihi unzilat aayaddan waa la soo dejiyey waa taa aleni markaa صaxaabi uu xadiidkii yahay aayadna uu ku tacaluqsanye sababu nuzuulkee dee horena waynu soo marreen waxyaala tafsiir gari kaloo kitaabka inoogu horreeye way jireen oo halkii kaba soo qaado dee waa taa aynu soo maray nikaaxoo kale meelo kala duwan baynu kuba soo marray umuuro taa kuba tacaluqsanaa jaabir iyo kayrkiiba ay wariyeen haddaba in waxa lagu soo dejiyey marka xadiis musnad oo kale weeye waxa lagu soo dejiyey aayaddan fi rajulinin shanigi takunu lahu ay u sugnaanaysa alyatiimatu waa tu agoon ah in walxaal huwa waliyaha waarisaha dee qaalibana horta waxaa dhici kartaba dee yatiimo waxaa loo yihi waa nadaran lima markaa aw istisxaaban lima sabaq ee markaa inay qaan gaadhayba laakiin xajrigii iyo dee isagii ay ku sugan tahay maxjuuro tahay inay dee weli ay waktigii kuba sugan tahay yutmiga xaaladiina oo weli aanay qaan gaadhina ixtimaalkaa weeye walow dee mucdam ahlilcilmi markastan oo kale ay teena weligeed taasi aanay jirin arrintu suuradan oo kale ay tahay ee ruuxa inaan la guurin karin waktigan ilaa ay qaan gaadho ay kuba tegayaan kol haddaan dee imaka markay suuradan tahay weligeedii ma joogo waaba agoon kani waaba dee kan qariibkeedii kanuu noqday bal masalan markaas waxa weeye gurbo uga qabanayo suuradan kolley waaba sida xadiis qaaraqun wariye kuba yimi oo nin dhintay waa cusmaan ibnu wadcuun waxa weeyaan gabadh uu dhalo taasoo ahayd oo de waa agoon waa yatiimo oo lama guurin karana ilaa biidna idanna ma yeelanaysa ilaa ay qaa gaadho bal xadiis sidaasi noo yimi kolley jamaahiir alculamaana qowlkoodii ahayd haddaba in takunu lahu lyatiimatu wahuwa isaguna weliyaha waa weligeedii horta macnaa cid ka xigtaa meeshii ma joogo warisa kii dhexlaya wey waa bunul acmaal baan leenahay inay imaka hadduu adeer yahay oo kale guruma qabteen oo kale walan hadduu yahay waa kii isagaa dad uguma xigo waa banul acmaalba matalan isagaa weligeediia cid kalena meeshii ma jirto hadday dhimatoba dee xoolahan isagaa dhexli lahaa walaha maalun xoola iyadii u sugnaaday walaysa laha axadun uma sugnaanin axad yukhaasibu doodayo oo duunaha iyada duunkeed dee ruux kaloo dee aada uguma dhowo kii iyada dee markay arrin yeelatay arrinteeda gelaye iyada u doodayey ah isagii baaba dee ugu dhow cid kan guurkeedii doonay haddaba falaa yunkixuhaa limaaliha ama falaa yankixa ma guursanayo oo waa kan dee ninkii limaalihaa xoolaheedan daraaddeed oo fa yaduru bihaa uu dhibo markaas oo si uu xumeeyo suxbataha suxbadeedii oo arrinku waa dee taan soo maray oo waa ninkaa yatiimadan isagu mas-uulka kaba ahaa ama taa maxjuurada isagaa cid ugu dhow laakiin waa ruuxa guur uba qabanayo in xoolaheedan daraaddeed baaba dhici noqonaysa intuu u guursado inuu haddana suxbadeedii xumayna xoolahan buu doonayaa suxbadeedii xumeeyo meherkeedii aanu siin haddaba ruuxiibaa kaasaa loo diidayaayo inuu iyadii guursado xoolaha daraaddeed uma guursado uu markaa iyadii dhibo oo uu suxbadeedii xumeeyo bal markaa taas bay tahay nahyigan faqaala ilaah baa wuxuu yihi wain kiftum anlaa tuqsiduu fi lyataama fankixuu waa ciddaan iyaga ahayn weeye maa daaba lakum min annisaa yaquulu wuxuu ilaahay leeya maa axlaltu lakum waa maa daabadii wixii aan idiin baneeyey ee kala guursado wada haadihi alatii taduru biha tan aada dhibayso ee de waxa weeyaan iyada xaaladeedu taa tahay ee maalkan aada u damcayso wax kale maayn haddaana maalkan lahayn maad dan ka gasheen tacaynkaasna farah ka qaadaboy xdثna abubكر بن abي شhaybة qال xadثna cبdة بن سlayman عan هiشhاm عan abيهi عan caiشhaةa fي qowlihi taعaaلى وma يuطلى عalayكم في الkitaabi في yatاma النiساء اlatي laa تutunahuna ma kutiba lahuna وtarغabuna an tankixuhuna qaalat waxay tihi caiشha unزilat waa la dejiyay ayadan fi اlyatiimati ti agoonta ahayd takunu ahaanaysa cinda الrajuli nin bay agtii ku sugnaanaysaa qariibkeeda ah fatashrakuu way la wadaagsanaysaa fii maaliha xoolahan baaba isugu jira oo xoolihii bay la wadaagsanaysaa fayargabu canha waa nacayaayo iyo an yatazawajaha inuu guursado waa mid wayakrahu waxaa kaluu nacaya an yuzawijaha gayrahu gayrkii intuu u guuriyo fayashrakuu gayrkaasi uu la wadaagsado fii maalihina xoolihii sawjadiisa weeye oo halkan soo malu xoolahan cid kale ay la wadaagsatana uu nacaya marka muxuu samaynayaa fayacdiluhaa guurkiibuu ka mancinaya uu mancinaya falaa yatazawajaha isaguna ma guursanayo walaa yuzawijuhaa gayrahu markaa taas baa deeta nahyigani kuba yimi mar markaa kale xaasilka xadiidku waxa weeyaanuun waa wax ay la iman jireen iyagu samayn jireen taa yatiimada ah ee xoolaheeduba ay yar yihiin ee maalkeedu ay yar yihiin ee ruuxani aanu doonahayn inuu guursado ama iyadoo xoolole ayaabay dee foolxumadeeda daraaddeed baanu doonayn inuu guursado xoolihiina inuu dhaafaan ma doonayo dadkii kale u diidaya iyadiibuu guurkii uba diidaya taas baa dee iyada waa l waa suuro nahyi uu kuba yimi oo waa loo diiday waa mid ti iyadu uu ay raqbaynayeene maal iyo jamaalba lahayd laakiin aanay xaqii ay lahayd aanay u dhammaynahayna guurkeeda ay guursadaan waa loo diiday kol haddaanay xaqeedii u dhammaynaynna cadl laba imanahayn ee laba arrimoodun ha kala doorteen inay saa ruux kale haba hadduu guursado meherkii uu siin lahaa iyo nafaqadii iyo wixii uu siin lahaa iyo cisharadii fiicnayd ay ulaba dhaqmayaan oo markaa guur ay doonayaan ee xoolahan aanay doonayn iyo waxyaalahaas iyo inay faraa ka qaadaanba taasba weeye tan iyadoo bal maalan aanay doonayn inay guursadaanna dee dadkii kale ha u fasaxeen oo cadligiiyo waxyaalaha kama daayan intuna waa waxyaalo maalkani si aanu u dhaafin bal taa ay u samayn jireen oo dee waa wixii jaahiliyada asaarteedii waana wax shareecadu ay manciday oo si fiican dumarkii in loolaba dhaqmo xuquuqdoodii loo ilaaliyo loo dhameeyo haddii kalena dee bal maalan waxa weeye wixii jawri iyo dulmi buu noqonaya ciqaab laguma mutee waxaa dee umuuraha caynkana faraa lagaba qaado taas baa markaa aayaadka ay macnahoodu noqonayaan xadaثna abu quraybin qaala xadaثna abu usamata qaala akhbarana hishaam can abihi can caiشhaةa fii qowlihi tacaalى yastaftunaka fi الnisaءi qul illaahu yuftiikum fiihina alaaya qaalat waxay tihi caaisha hiy alyatiimatu iyadu labada ayadood waa isku xidhaa caaishane waa tu agoonahoo alatii taasoo takunu cinda arajuli waa ninkii u dhowaa dad waxeediina gacanta ku hayay lacalahaa waxaaba laga yaabaa an takuuna inay noqoto qad sharikatu fii maali maalkiisan mid la wadaagsato xoolaheediiba xoolihiisana ay ku dhex jiraan xataa fi lcadqi xataa geedkii timirta un manaa beer baabay leeyihiin oo geedkan bay wada leeyihiin bo geedka naftiisii bay la wadaagsantahy alcadquna caynta marka la fadxiyo waa annakla waa geedka timirta haddii alcidqu caynta la kasriyo laantii buu noqonayaa dee timirtu kuma taalay cidqa haddii la idhaha laakiin marka alcadqu ay tahay waa geedki oo xataa iskaba daa wax kale geedkii baabay la leedahay oy la wadagsatay fayargabu markaasuu yani an yankixa wuxuu nacayaa dee ruuxa caynkana lidamaamatiha maalan inuu guursado wayakrahu waxaa kaloo uu nacaya an yunkixa inuu guuriyo rajula nin kale oo ninkii kale markaa maxaa dhici waa xoolihii dee islaamkiisiiba fayashraku ninkaa kale ula wadaagsado fii maali xoolihiisa de iyada bay maalan ay wada leeyihiinba markaasaa wuxuu samaynayaa fayacdiluhaa yacdiluhaa yacduluhaa yacdaluhaa intaba boodka saddexa xarakaba way soo naqliyaan luq ahaani markaasuu mancinayaayo guurkiibuu kaa mancinaya ilaa saa ku gabowdo ay kuba dhimato oo waxa weeyaan wixii isagu la wada wareego taas baa deete nahyigan iyo mancintan ayaa deete ilaahay subxaana watacaala soo dejiyey aayaddana macnaheedu taaba weeye ayaa tiri kolle aayaddii waan kala baxnayo waxay kuba tacalluqsanaa waxaana sharaxan yar arkayaa meel uu imaamku fayaduru biha markuu qabanaya anigu yaduru biha uban aqriyey kolleyna waxaad moodaababa sidii i xarakaysnayd ya-du inay fadxisan tahay o doodku noo badmisan yahay labada meeloodba wadac hadihi alatii taduru biha lakin sharaxa waxaa ku sugan yuqaalu darahu wa adara bih ficilku markuu sulaasiya waa shay qariibana wala dee afcaal sidaasiba kabaya kababa ay jirto darahu oo ujeedeed ficilku markuu sulaasi yahay mafcuulkii toos buu qaadanayaa adarahu baa la idhaha haddii hamze ay noqoto rubaacigiina adara biha oo markaa wuxuu leeyahy sulaasigiina markaa imaka darahu dara bihi lama odhanayo darahu baa la odhan hadduu rubaaci yahayna adarahu lama odhanaye adara biha baa la odhanaya wasta imanka sharax bal waxay ila tahayna waa umuur bal u baahan hubsasho ayla tahay oo bal in kutubtii luqada iyo bal loo laabmo kolley saaxib baxrmuxud iyo halkana ma taabano kamuhadin in saaxib ikmaalla ama ikmaalulmuclimna waqti umaan helin an eego bal waxaan leeyahay tani waa luqa ahaan wax ku tacalluqsani dee anigan xarakada ii taaleen aqriyay waa inay yaduru biha in sulaasiga laga dhigo dara bih oo kale tan kalena adarahu oo kale waa sane lakin de marka horeba yaduru bihum ba ibay taaleen bal waxaan leeyahy waa arrin u yar baahan tatabuc khaasatan kutubtii luqada in ficilkani dee qiyaasku wuxuu keenayey ka rubaaciguna inuu mutacadi noqdo hulaasiguna inuu dee noqdo ka laazimkaa laakiin way jirtaa afcaalo kooban oo san kuba timaadaa sida kaba oo kale waa ficil hulaasiya kabahu wahal yakubu naasa waxa weeyaan fi naari taasa xadiidkii oo uu riday weyo wejigu u tuuray haddii hamse lagu kordhiyo akaba la idhaaho uu foorarsaday noqonaysaa ficilkii laazimka ahaa markii horeba mutacadiga baa laazim isu rogaya waana san dee afcaashii kale kadib afcaasha iyadoo sulaasigu laazim yahay baa marka rubaaciya laga dhigo hamse lagu kordhiyo ay noqdaan wax mutacadiya ee kaba oo kale ah kaba deetanna waa imika suuradii bal markaa waxay la tahay imika san ma jazminayna waa insha allahu tacaala kutubta luqadan eegi doona hadday wax isbedeli jiraanna waan sheegi doonaa biidn illahi tacala intaynaan kitaabka dhammayn waxay tihi markaa wuxuu hi mslim xadaثna caaisha kalaamkeedii waan dhamaynay xadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna cabdaة بn sulaymana can hishaami can abihi can caaishaةa fii qowlihi tacaalى wman kana faqiirا falyakul bاlmacruuf waa suuraة nisaan kuba jirnaa iyada tan aayaddii hore ee ahayd wain kiftumna aayaddani way kasii dambaysaayo dee way iskuba dhow yihiin wax saas uma dhexeeyaan waman kaana faqiira falyakul bilmacruuf waa aayaddaas oo kolley dee waxay ahaydba wabtalu yataama dee aayaddeedii oo dee waxa weeyaan ogoomaha iyo xoolahoodii baa lagaba hadlayay in dadkii xoolaha gacanta ugu hayay marka ay qaangaadh ku dhowaadaan bal ay hubsadaan oo xoolahoodii inay ilaashan karayaan iyo in kale markaasaa dee fain anastu minhum rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum oo dee haddii aad dareentaan inay waxoodii hagaajisan karayaan ama rushdii dee salaaxii diineed iyo kii adduunyaba waxoodii siiya waa marka ay qaangaadheen oo xataa idaa balaqu nikaaxa bay haydeen waa waqtigii qaangaadhka ay gaadheenun waxaana kuba sugnay dee idinkoo iyadoonu ninku intaa uu gacanta ku haya israaf ahaanna aanu wixii ugaba cunahay isagoo ilahay berintuu kaa qaadan doonaaye bal nafaqad iyo wixii lasii degdegoo kale imanka horta kasii dhammeena arrintu aanay ahaynba taas bay ahayd markaasaa maxaa ahayd waman kaana ganiya falyastacfif waman kaana faqiiran falyakul bilmacruuf marka aayadda caaisha ay noo fasiraysa iyo ciddii ay kuba tacalluqsanayd oo waxay tihi caaisha qaalat unzilat aayaddan waa la dejiyey fii waali maali lyatiimi agoonka xoolihiisa ka gacanta ku haya ee weligiise ama dee waa qariibkiisiiba ama waa ruux waalidkii markii uu dhimanayuu ruux kalaba ajnabi haba noqotee ugu dardaarmay oo kale haddii dee qaadi gacadku hayuu cid kaloo wasiya u magacaabay waa kii adigu maalkan uun gacanta ugu hayay agoonkan xoolihiisa haye kaa agoonkee yar ayaa lagu soo dejiyey aladii kaasoo yaquumu calayhi maalkii uba qumaya wayuslixu yaquumu calayhi din wey hagaajinaya ee u dhaqaalaynaya ee ugaba shaqaynaya idaa kaana muxtaajan markaa maxay tahay oo loo ruqseeyey idaa kaana muxtaajan hadduu baahan yahay an yakula minhu inuu wax kaba cuno bal dariiqa labaadna aan gaadno isagaa kasii yar bastisanba ama dee intaas wuxuu markaa yihi muslim xadaثna abu qurayn qaala xadaثna abu usamata qaala xadaثna hishaam can abi can caaishaةa fii qowlihi tacaalى waman kaana ganiya falyastacfif ruuxii isagu ah ani xoolahan agoonka aan u baahnayn xooluu leeyahay ee xoolo agoonna gacanta ku hayay falyastacfif ha isdhowro oo waxba yaanu ka cunin wixiise hawdaya isagoo uga dhaqaalaynaya waman kaana faqiiran dee isaga wixii uu siinaya ma waa isagu ha iska dhowro wey uma ruuxii kaana adee faqiirane xoolo agoomeedna gacantiisa ay kuba sugan yihiin waa baahan yahay xoolihiina waa ka shaqaynaya u dhaqaalaynayaa oo waa u hagaajinaya falyakul ha cuno bilmacruuf waa qadar macruufa oo waxaan dee israaf kuba sugnayn oo waxaan dee xoolihiisii kale aanu ku dhowranahayn sida xadiidkuba kuba yimi oonu dee isagu halkuu kuwiisa kaba cuni lahaa ayaanu kuwan aanu markaa cunahayn oo kale bal maalan waa waxaanu islaahay berintu kaa qaadan doonaa bal intaa laga qaadan sii cunba ee qadar macruuf oo laba yaqaano qadarkii macruufkaana ama waxay noqon dee intii xaajadiisa ahayd waa intii baahidaysa ahayd waa macruuf waxaa kaloo noqonba haddii khaasatan wixii kulfo ay leeyihiin haddii xoolahan cidi gacanta ku hayso oo ujro laga siinayo oo dee ay laga siinayo wax dee raatib ama uu jiro qadarkii ujrada iyo qadarka ama waxa weeyaan xaajadiisa kolba kii yarba ama taasba falyakul bilmacruuf qaalat caaisha waxay tihi unzilat waa la dejiyey fii weliyilyatiimi kii yatiimka ahaa agoo kii weligiisa ahaa an yusiiba inuu asiibo min maalihi xoolahan ka agoonka ah ida kaana muxtaajan eeg waa hadduu yahay mid baahan biqadri maalihi maalku ina isku mid maaha maalkii u kala badnaanaya agoomina isku xolo maaha kolba maalkani inta uu qaadi karayo biqadri maali bilmacruuf sida macruufkaa dadka agtooda dee macruufku ah ee ama cumaal ahaan iyo ujro ahaan haddii lagaba qaadanayo lagaba bixinayo tii ahayd ama de qadarkii xaajadiisa ahayd وxadaثna abu qurayb qaala xadaثna بn nmayri qaala xadaثna hishaam bhada isnaadi iyadna xadiidkani waa inoo dhamaadeen macnaha waxa weeye aayaddu ruux hadduu imaka xooluu gacanta ku haya waa xoolo agoon leeyahay bal maalan haddii uanu u baahnaynba dee ajrigii aakhira iyo sawaabkiibuu heli ha u dhaqaaleeyo ha u dhowro ha u xafido waxna yaanu kaba cunin wixiisii de waxa uu isaga siinaye uu isagii ama kagaba masruufayo ama dhar adigu wixii baahidiisii uu kagaba bixinayo mooye kol haddii isagu aanu uba baahnayn ee qumitaanka iyo islaaxaasna ilaahay agtiisu u yaallaa ajriya sawaabay uba noqon taas weeye haddii laakiin ruuxi baahan yahay oo isagiibaa baahan xorihiina waa ka gacanta ku haya waa ka shaqaynaya waa u dhaqaalaynaya markaas baa loo rugseeyey bal qadarkan bilmacruuf inuu wax kagaba cuno marka haddii dee ujro ahaan loola kacana oo xoolahanba cid loo dhiibo ujro ka qaadanaysa qadarku qaadan lahaa macruufkii waa noqonaya ujro maha isagu wuxuu goostay qadarkii ujro ahaanba haddii waxa weeyaan xaajadiisii la eegiyo baahidiisii oo kale qadarkii macruufkii bay noqon lakin wax macruufoon israaf ku sugnaynba si aayadda horeba kuba qeybta hore kuba sugnayd mubaadaro iyo la deg deg iyo beri intaan laga qaadan waxan bal sii boob aanay kuba sugnayn ha kaba cuno waa ruqsataasaba wey kolle bal markaa aayadda ruqsadii way nooguma sugan tahay markaa uu qaniga yahay inuu iskaba daayo markan uu faqiirka yahay hadba hadduu isagoo faqiira wax kaba cuno oo uu xoolo helo isagu wax yeesho wixii ma amaah bay ku ahaayeeno waa soo celinayaa mise ma banaana mede waa wax ay ahayd inuu waa wax u banaan un uma soo celinayo kolley jamaahiir alculamaa ama culimada de kolley mucdamkoodu waxay leeyihiin dee kol haddii ruksadan qadarkeedii ay tahay waxa uu qaatay hadduu hadhow helo laguma laha inuu soo celiyo waa wax loo rugseeyey kol hadday macruuf tahay de ilaah baana wallahu yaclam min almufsid wa kaa muslaxa u hagaajinaya ka mufsidka ilah baa kala og ilaahay kama qarsoona ee waxa weeye taas waana jiraan culimada qaarkood iyagu leh wixii hamaah bay ku noqonaysaayo bedelkii waa soo celinaya xataa shaaficiyada agteeda wej taas baa jira laakiin wejkooda xooga badan waxa weeye waa inaan la soo celinayni waana siday kole culimada badan qabaan waxaan filaya de cumar ibn khadaab iyana qowlkiisiiba weeyaan oo markan isaga hadal cumarle iyo saciid ibnu mansuur iyo ayaa isagu ababaka mu hadlahayne xoolaha dawladda uu gacanta ku hayuu ku hadlayo uu lahaba inii anzaltu nafsii min hada almaali bimanzilati waliyatiim anigu naftayda waxaan dejiyey oo xoolaha dee muslimiinta efayle hanaaimle waxaa leh aan xaggooda ruuxa yatiimkaa ka xoolihiisa gacanta u hayo markaa oo in istaknaytu istacfaftu way haddaan anigu waxaan aan xoolo aan leeyahay ay jiraan waxba kama qaadanayo wax yar ma hadda hoona hawshoonaya shaqo kalaba maba lahaa haddii aan baahdana dee waxa weeyaan waan qaadane laakiin muxuu raaciye waidaa aystartu radadtu maalintan waxeelay waxay i yimaadaan waan celin wala culimada qaarkood ay ku xambaareen taas calaa sabiil ixtiyaad waana tan ay qaacida dee waxa weeyaan weyn oo qawaacidda fiqiga ayaaba halkaasba kaba ratibanto dee qawaaciddan fiqiga kolley markaa roonroon oo ah waxa weeye a tahay manzilat lwaalide min araaciya manzilatu dee waxa weeyaanba in weliyatiim oo kale oo ruuxan raaciga ah marka la eego raaciyadiisii martabadiisi iyo mansiladiisu waxay tahay kaa agoon gacanta kuba hayo oo kale oo waayo tasarufkiisa o dhan baa maslaxa kan agoon gacantiisa wax ku haya muxuu ugu tasarufaya xoolihii waa si maslaxada ay kuma sugnayd yatiimku kan dee waaligiina tasarufkiisu muxuu noqonaya dadka uu weliga u yahay ama mas-uulka uu kaba yahay maslaxadoodii taas bay tahaye maha dee maslaxadiisa taas oo kale cumar ibnukhadaama kolley ixtiyaadkaasi maalin isagoo muslimiintii ilaahay u furay waktigiisii hanaaimtii kisre iyo qaysar saynu soo maray kunuustoodii la keenay balkii reermiyiga halkiisii wax loogu geeyey dawaawiin uu sameeyey dadku ay mushahar ay xaadiraan ama sanadii halaba siiya caddo ah oo dadkiina la tartiibiyo nin kastaaba fay iyo qeyb uu kuba lahaa isagoo gurigiisa joogo wixii uu helayeyba markii dambe ay gaadha xataa ilmihii soo biira in loo biirin jiray dadka taas oo u biirin jiray ayuu haddana isagu maalintii wafaada iyadoo deyn lagu leeyahay gurigiisina waa loo iibiyey deynkii bal maalan taas oo kale wax kalena ma waa wixii uu ku xajeeyey iyo wixii tan iyo xataa daar la baxday daarulqada dee markii dambe san unbay hayde asalkeeda muxuu aha oo daaru qadaa dayn cumar weeye inankiisna kula dardaamay dee xoolihii hadday gaadhaan reerku sax haddii kalena wixiisii hadday wuxuu gaari waayaana reer bani cadi weydiiso waa jiribkoodii haddii kalena bal qurashi laakiin ha dhaafin oo kale waa dardaarankiisay ahayd oo waa isagu dee heerkii uu joogay iyo taase laakiin calaa sabiil ixtiyaado ruuxu hadduu wixii uu bay masalan u helo baahina ay markii hore uu qaatay ruux maalkiisa maalkan dhowrayo ka shaqaynayana uu yahay adigu celin laguma laha qadarkuna uu qadarkaa macruufka ah xadaثna abu bkr بn abi shaybةa qal xadaثna cabdة بn sulayman an hishaami an abihi an caiشhata waxadii caiشha malaa dee tartiibta waxaa bay noqotay xaggii riwaayadeeda un aayadda noo soo socota waa suuraة اaxzaab markii horena nisaan joognay في qwلihi عزa وaجل إd jaءوكم min فوqكم وmin أسفل miنkم وإd zاغت الأbصاaر وbalغت القلوب الxanاaجiر aayada oo waxa weeyaan اذkuruu نicmaة الlahi id jaءaتكم juنوud taas baa kaba horeysay id jaءkmna id jaءaتكم taa hore ayay kaba bedel tahay haddaba bal ilaahay nicmadii weyneydee u idinku nicmeeyey bal xusa id wqti ee ciidamadaasi ay idin yimaadeen id jaa-ukum waqti ay yimaadeen oo min fowqikum xaggiina sare ay idinka yimaadeen wa min asfala meel hooseysa minkum idinka xagga hoosena ay idinka yimaadeen macnaa waa dadka quraysh oo kale iyo kinaana iyo axaabiish iyo wixii ay wateen iyo wixii soo raacay dee iyagu xaggan hoosey kaba yimaadeen oo waa kaas halkay degeen nimankii najdi deganaaye de cuyaynta ibnu xusn iyo doqolooyinkii kale iyaguna ciidanka watayna ee xagga sarey kaba yimaadeen kolley xagga hoose iyo xagga sarena waxunbay tahayba de waa tan inaguba aan isticmaalno oo kale dhinacaa biyuhu ay kasoo rogmadaana dee xaggii saray noqon dhinacan ay u socdaana xaggii hoosey noqon iyagana xaggan dee baddu ay kaba xigtaa xaggooda hoose ahaa xaggan cawaalidii madiine iyo jaanibkaasna xaggoodii sare ahayd macnaa labada dhinacba gees kastaa laydinkaga yimi waxaa kusoo biirtay haddaan reer bani qurayda waktigaas waid zaaqat absaaru waid waqti zaaqat ay iiliilatay alabsaaru ruux cabsanayo argagaxsan indhihiisu ma fadhiyo adoo kaloo kalbagees mudaiyaa ishu waa taas haddaba xaaladu ay taa noqotay cabsi daraaddeed wabalaqat ay gaadhay alqulubu quluubtii alxanaajira cabsidii iyo cidhiidhigii iyo rucdigii baaba qalbigu meelihiisi kama soo baxoy cunayaashii halkan dee adigu waa xaalad say ahayd iyo sawraynteedu weeye waa xaalada aad iyo aad u adag haddaba markaas waxay tihi maalintan ayay fasiraysaa goormay ahayd qaalat caaisha waxay tihi kaana dalika yowma alkhandaq maalintan aayaddan ay ka hadlaysaa waa ghazadiya xisaabeyn hore usoo maray kitaabuuljihaad waa maalintii khandaq weeye taas bay xaalooyinkan dee kollayna ilaahay subxaana wa tacaala aada buu taas xaaladu halkay gaadhay dhibtu halkay gaadhay kuwii munaafiqiinta iyo wixii qulubtooda marad kuma sugnaayeen oo lahaa maa wacadana allahu warasuuluhu ilaa guruuran lahaa iyo kuwii lahaaba iyo ahla yasiir walaa muqaama lakum maanta qisadu inooguba sudagansana halka dee qaybtii kale mu'miniintii toosayd walamaa ra'a almu'minuuna alaxzaaba qaaluu hada maa wacadana allahu warasuuluh wasadaqa allahu warasuulu iyagu ay taa lahaayeen oo iyagu qalbigoodu u deganaa arrinkana waa wixii loogu ballan qaaday nasrigiina ay yaqiinsanaayeen kuwan kale dee iyagu munaafiqiin iyo kuwa qulubtoodu marad kuma sugnaanaa hadaladoodi iyo wataa qur-aanka suuraddan iyo aayaadkan kuwa ka horreeya kuwa kabadan inta ka dambaysiya waatay inooguma sugan tahaye bal waxay leedihin maalintii khandaq bay ahayd xadيiث kale caaشha suuرadii نسا ayuu ku laabmay شheekhu oo wuxu uhi xadaثna aبوبكر بن أبي شhaybةa qاaل xadaثna عبدة بن سلaيمان qاaل xadaثna هiشhام عن أبي عن cاaشhaةa waa sanadadii markii dhawada sanadkii imika xadiiثkan hore imika kii naftiisii weeye lakiin waa xadiiث kale oo waxay tihi caaشha وin امرأة خاaفت min bacلiha نشhuزا أو إعراaضا oo aayadaas ayaa waxay tihi aaya qاaلت caaشha waxay tihi unزilat waa la soo dejiyey aayadan في المرأة haweeney في شhأن المرأة تkun ahaanaysa cinda الرaجuل nin agtii fataduru ay dheeraanayso صحbatuhaa dee صحbadeedii uu la deeyay intii ay wada joogeen oo fa yuriidu uu doonayo طaلاaqaha ama isagoo isla dee gabadh da'yar guurso ama waxyaalo kaleba طaلاaqeedii doonayo fataqul ay markaa odhan laa tuطaلqnii hayfurine وamsiknii hayso waanta adiguna fii xillin xalaal baad ka tahay minii xaggayga oo de hadday tahay bal maalan mabiidkii oo kale iyo hooyashadii iyo de halkaad imika jeclaysanaysaba iska joogo jaanibkaas waan kaa saamaxay waan kaa daayey ama nafaqadii wax kaba tagtayo fanazalat hadi aayatu aayaddan baa soo degtay way noo socotaa dariiq kale wuxuu yihi muslim xadaثna abu quraybi qaala xadaثna abu usamata qaala xadaثna hishaam can abi isaguna waa asaaniidii aynu soo arkaynay imikabe عن عائشة في قوله عز وجل وإن امرأة خافت من بعدها نجوسا أو إعراضا قالت نزلت waxay kusoo degtay في المرأة haweeney تkun ahaanaysa cinda الرaجuل nin agtii ku sugnaa فلacalahu waxaa lagaba yaabaa anla ystaksira minhaa inaan u badsano xagga dee la joogeedii iyo umuurahaas iyo mucaasharadeedii dee kolay nooca icraadkaa daraadi watakunu lahaa waxaa iyada usugnaanaysa suxbatu dee mudday soo wada noolaayeen bo suxba iyo wawaladun carur fatakrahu waxay nacaysaa an yufaariqahaa inuu furo fataqulu lahu waxay odhan anta fii xillin min shani xalaal baad shaniga kala tahay macnaa maxay aayaddu tahay ilahay wuxu uhi hortaba weyn imra'atun khaafat kolley imra'atun waxaa faacil dee markaas ay ficil khaafat daa dambe ay fasirayso oo wayn khaafat hadday cabsato oy baqata imra'atun haweeney min bacdihaa waa ninkeeda xaggii nushuusan waa tarafuc iska sarraysiinayo iyada iskaba sarraysiinaya iyo oo markaas dee suxbadeedii iyo cushradeedii buu xumaynayaa waaba ka jeedsanaya ama hadduu doono waxaaba dee uguba darayaa dhib kale uu dhibo aw icraadin ama jeedsi wejigii uu kaba jeedinayo muxaadasadeed iyo lahadalkeed iyo wixii uu kaba tegayo taas waxa weeye ay kaba baqato falaa junaaxa calayhim an yuslixa baynahuma sulxan waa aayadde wax junaaxa iyo wax dembiyo korkoodii ma jirto hadday iyagu dhexdoodii ay wax dee ay kuba heshiiyaan oo ay dhexdoodii islaaxiyaan oo islaaxi muxuu noqonba tan caaisha ay sheegayso ee ninkii nushuusnimadan waa tarafuc calayha iyo ama dhib ha u raacdaba jeedsi baaba meeshii soo baxay asbaab uu yeelan karaa iyadoo dee uu markaa dalaaqeedii doonayo iyadoo ama guur kale uu doonayo waxyaalo taas ba adigii sooba korodhay iyadii waxay diideysaa dee intuu furaba ay meeshii dhici kartana inaanay wax kalaba lahayn oo ay dayacantaba taas ama dee inay cusmadan kuba sugnaataa bay doonaysaa markaasaa waxbay kuga heshiiyeen oo ah inay nafaqadeedii wax kamida ka tagto ama mabiidkiiba ay kaba tagto oo iska daysaba dee gurigii soo hayashadeedii taa kaba saamaxdo tii bay kuga heshiiyeen dee waa taaba sulxu khayrun ilaa yihi kala tag iyo waxyaalaha caynkaasa sulxiga iyo heshiiska kaba roono dee kollay sulxiguna ruux ama cid wixii ama wixii dee waa meel dhexoo la isugu yimaado ruuxii wuxuu ka tegayaa meeshii jirta taas way fiican tahay oo jinax dembigooda ugama imanaya marka markaa waxaa macnuu noqonaya haddii haweenayda tidhaahaba dee isagoo dhici kartay guursadayba aniga taas kale iskalama joogo mabiidkii iyo hooyashadii iyo wixii ay ka rido oo kale nafaqadii wax kamida ay kaba daysiy ama mucaasharadiisii wax kamida ay kaba dayso tiina ay ku heshiiyaan laakiin xuquuqdii kale ay dee socoto iyo cismadii ay kuba sugnaato taa ay ku heshiiyaan oo arrinta ikhtiyaar ay noqoto de wa xaggeediina kaba soo go-ay oo taa lagu heshiiyo ee sulxiga iyo heshiiskaas baa la kala tag iyo istijiyasho kaba fiicano way banaantay wey laakiin hadday taasi dhici weydo iyadii xaaladeedii bay ku adkaysatay isaguna waa tan dee isagii dariiq kale u furani ma jirto inuu xaqeedii u dhameeyo hadday tahay mabiit iyo hooyasho midba habeenkeediia hadday tahay wixii uu siinaya iyo dee inuu furo labadaa mid mooyaane laakiin xuquuqdeedii inuu bal matalan kor haddaanay iyadu ogolaan o xaggeeda kaba yimi aanay ahayn inuu xuquuqdeedii wax kamida ka tago dee inuu sii daayo inuu xaqeedii u dhameeyo labadaa mid bay noqon ee tani waa wixii ay ku heshiiyeen oo iyaga dhexdooda sulxi maray oo kale oo si ay sawda bintu zamcaba radia allahu canha walaa aanay aayadda dee saxiixayn inay sababtan kusoo degtay xadiidka waan soo marnay aanay kuba iman ay yeeshay oo markii dambey weynaatay dee oo ruux weyna ay noqotay oo rasuulka ilaahay iyadoo weyn buu guursadayba markii dee ninkeedii dhintay sakraan ibnu camri nintii dee qabaga khadiijaba ayay maalinteedii waxay siisay saynu soo maray dee caishay siisay habeenkii dee gurigeeda iman lahaa caishay siisay khalaas iyadiina laakiin dee waa uma almu'miniin oo waa kaa cismadii rasuulka ilaahay bay kuma sugantahay marka adigu haddii wax sidaasi uu dhaco dee wax junaaxiyo wax dembi oo dadkii uga imanaya ma jirto laakiin hadday taasi dhici weydo arrintu maaha wax lagu qasbae iyadii ay dhiciba weydo kolley waxa laga yaabaa duruuftan inay waxyaala kuba xambaartay laakiin haddana waxaan leenahay kala saas hadday waxyaalaha dhici waayaan iyadoo ay doonto taas oo kale waxa wey in xaqeedii loo dhameeyo de inuu dhameeyo iyo de inay kala tagaan wax ka dhaxaynaya markaa ma jiro dee isagu ikhtiyaar uma laha inuu hadhow dee habeenku doonana tago habeenku doonana uu iskaba daayo isagoo dee dhinacii kale kuba maqnaanayo taa ikhtiyaar uma yeelanayo sharciga baan leenahay waxaan leeyahay haddii kale dee ismi iyo tawr iyo cadaalo la-aan bay noqon xadaثna yaحya بن yaحya qaala akhbarana abu mucaawiyaةa can hishaam bn curwata can abihi qoola qaalat caiشhaةu caiشha waay qaalat lii caiشhaةu caiشha waxay igu tidhi ya bna اkhti walaashay inankeediiow umiruu waxa la amray waa dadkii صaxaabada dabadood yimi an ystakfiruu inay u dembi dhaaf dalbaan liasxaabi الnabiyi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahi asxaabtiisii fasabuuhum way caayeen taasay hayd kale aayad halkan nooguma sugani ma jirto laakiin qolooyinkii dee xadiidkan ama soo saaray ayaa waxaa ahayd oo ay caaisha aqridayba wاladiina jaءuu min bacdihim yquluna رbna اغfir lana ولإخوانina الذina سبقوna bالإiman وla تجعل في qلوبina غila للذina amنوا رbna inaka روف رaحيم aayadaas waana aayadda macnaha imaka ta loo jeeda oo caiشha maxay leedahay bal صaxaabadii ansaar iyo مhaaجiriinba dee labada aayadooda horey kuma sugnaayeen aayaddan maxaa yimi kuwii iyaga dabadood yimi waa dadka مhaaجiriin iyo ansaar dabadood yimi waana dadkii toosnaayo hagaagsanaa yaquluuna rabbana اkfir lana wlإkhwaanina aladiina sabaquuna bilimaan way u ducaynayaan oo ilaahu anaga noo dembi dhaafiyo walaalaha iyagii imaan noogaba horeeyey markaa taabiciintii hadday yihiin saxaabadii bay noqonayaan dadkii ka dambeeyena waa taas ilaa imakada waa waxaanu mudaalabiin kuba nahay arrinkuna waa ammaano kuwa muhaajiriin iyo ansaari fay-a qaybta ku lahaa dee dadka fiican ee dabadoodnimo waa kuwa haddii kale maxay noqon alam tara ila ladiina naafaqu baa kaba dambaysa oo hadda haddaba marka caaisha waxay leedahay inay arrinkan laysku ammaanay marka shay la ammaanee wanaag lagu sheegay shaygaasi wanaagsan yahay waa wax laysfarayo laysku dhiirinayo arrinkii laysfaray muxuu ahaa dadkii saxaabada dabadood yimi inay u duceeyaan inay ilaahay dambidhaaf weydiiyaan maxaa yimi de iyadu way joogtay waktigaas oy soo gaadhay o inay khilaafadii raashidada ahayd dabadeed bay joogtee inay saxaabadiiba la cayday dadkii oo dhan maaha in badan oo u ducaynaysay way jirtay inay jiraanoo waktigeeda ay joogtay dee kuwo cusmaan iyo wax ka sheegaya oo dacinaya kuwo kaleo dee xaruuriyiintii oo m waxa weye reer shaam oo kale iyaguna way u joogtay cali iyo caayayo oo taasoo kale iyo dee bal matalan kuwa labadaba iskuba daraya nimankii xaruuriyiintii iyo khawaarijtii oo kale oo labadabooda caaya intuba dee waa waxay iyada uga joogtay taas ay aragtay oo waxay leedahay waxaa la amray istikfaare iyagina maanta waa kuwan caayaya oo de waa dadka aan dariiqoodii aan hayn oo kale ibnu cumar baa lasoo naqliyey inuu maalin nin maqlay cusmaan ibnu cafaan wax ka sheegaya markaasaa wuxuu ku yidhi wuxuu aqriyey aayaddan dee ka horeysa ee bal markaa muhaajiriinti iyo waxyaalahaas ay kuba sugnaayeen wala markaa xaggii hijiradii oo kale markaasuu yihi min almuhaajiriin ant may buu yihi markaasuu haddana waladina taba daarna ay kuba xigtay ayaddaa intuu aqri u min alansaari ant ansaar miyaad kaba mintuu may buu yihi markaasuu aayaddan aqriyo wuxuu yihi kuwan miyaad ka mid taho ninka wuxuu hi waan rajaynaya etu yihi may kuwana ka mid ma tiido ilaahay wuxuu yihi waxay odhanayaan rabbina kfir lanii likhwaani aladina sabaquuna bilimaad adiguna waan caaya adiguna adaba kuwana kama mid ma tid kole daan muhaajiriin ahayn ansaarna ahayn kuwana kamid ma tihin oo dee kuwani waa kuwa dadkii ka horeeyey u ducaynaya adigna waa adigan wax ka sheegaya dacnayo bal tadna kamid ma tihin imaam malik baa radia allahu tacaala canhu waana dee si uu kuba tago dee culimadna ay kuba ammaaneen ayaa wuxuu idhaahaa ruuxaa salafkii caaya dee saxaabadii ay uba mudan tahay ee isagana waktigaas waktigii taabiciintii dee sheekhadiisii bay ahayd cahdigii atbaacu taabiciintu kuba sugnaa waxyaalahanna way dhinac kastaba hadday tahay shiico oo kale oo dee iyagu ama raafido oo saxaabadii badankoodii wax ka sheegaya ama dacinayay nimankii naasibo oo iyaguna alubeytki iyo taas iyo bal wax kaba sheegaya iyo kuwa iyagu gaalaynaya intuba dee waxyaala waa wada jireenbe wuxuu yihi isagu lahaa dadka salafka caaya fay ah waa xoolaha gaalo lagaba helayeen dagaal lagaga helin waxba kuma laha lama siinayo shaqo kuma laha sababta muxuu daliishaday e waxa weeyaan ilaahay labada aayadoodee hore dadkii muhaajiriinta ee fuqarada ahaa ee dhulkoodii laga soo saaray waa fay-a kuwii wax ku laha iyo kuwii iyagu waladiina tabawu daara ansaareen kuwii saddexaad muxuu kaba dhigay waladiina jaa-u min bacdihim yaquuluun marka ninku hadduu caayaba markaa fay iyo wax kuma laha weeyaan oo dee ki kuwa kuwii ka horreeyey wixii yimi oo kuwa dabadood yimi waa kuwan iyaga ammaan u ducaynayay ahaayeen kol haddii aan uga ducaynahayn dee shaqaba kuma laha oo iyagu markaa wax fay ah oo la siinayo qeyb kuba leeyahay ma jirto waa si imaam maaliki ay kuba tegeen daba caaisha waxay leedahay bal taasaa la faray iyagiina waa kuwan caayayaan waktigeedna waa taa ay joogto dee aan arkayna waa saxaabadii iyo taas iyo nimanka raafida iyo waxyaalaha ay caayayaan ee akaabirtii ay kuba ay markaa caayayaan وxadثna abubكر بن abي شhaybةa qال xadثna abu usamةa qال xadثna هiشham بhada اsناadi mثله waa isنaadkan mid laba mid ah oo xadiikii hore de isnaadkan ba xadiikii hore imaka caaشha laba mida laguba wariyay xadثna cubaydاللahi بن mعاad بن الcambariyu qال xadثna abي kalaysna waa xadيiث drq xoogaa ee yeelan doona laakiin waa iska fudud yahayba bal kolley waktigu intu inala gaadhaan eegeynaye xadiidkan iبn cabaas ee hore waan dhamayna bidn الlahi taعaalى wuxuu hi msلم xadثna cubaydاللahi بن mعاadin الcmbariyu qال xadثna abي qال xadثna شhuعbaة عan الmغيرaة بn النعman عan سacيid بn jubayri qaal kole mغيraة بn نعmaan waa nin saadiso oo ثiqa oo reer kuufa oo reer nakhac ahaa waa markii labaad aynu soo maro habeenkaa horena waan sheegay inuu xadiiث halkaa ku iman doono leeyahay abwaabtii jannada markan soo haynay ayuu xadiid uu leeyahay axaadiiثtii jannada aan kuba soo maray ama kitaabkii dee صifaة اljanna iyo taas dee halkaasuu meeshiisii koobaad ahayd meeshii labaadan habeenkaaba sii sheegnayna halkan aan caawahayna wey waana nin iqa aan leenahay oo reer kuufo reer nakhaca can saciid ibni jubayr qaala wuxuu yihi saciid ibnu jubayr ikhtalafa waxay iskhilaafay ahlulkuufati reer kuufa fii hadi aaya waa reer kuufa waa ciraaq waman yaqtul mu'mina mutacamida fajazaauhu jahannam say isu khilaafeen barkood dee waxay leeyihiin muminkii dee ninkii ruux mumina dilay isagoo cabdi uba dilay towbad maba laha jahanam u gelaya waanu ku daa'imaya ku waaraya kuwale may eh hadduu toobad keeno toobadii waa laga aqbalayaana way jireen iskhilaafu kaas buu ahaa faraxatul ibni cabaasin waxaan u socday eeg waa masaladaas eeg ayaan u rixleeyey ibna cabaas ku jooga ibna cabaas hadday kuufo joogeen dee maka ama daif buu joogaa waa maka ama daaif waa halkaa dee maku markii hore ay markii dambena adugu kolley wakti ibnu zubayr buu adugu daaif tegey dee kolley markaas oo xaggaas u wareegay bal adugu waa xijaaj buu jooga waa safar kaa dheer hadduu dee waxa ugu weyne haysta hadduu raaxilo hele ay tahay uu halkaa soo raacayo haddana reer kufuu doonaya inuu ku maqlo oo dee masale kooban oo naazilo oo dhacday socodkii loo soconayay kolley cilmiga iyo de waa masaladan iyo kuwo kaleba way badan tahay kolley waxaan u leeyahay khadiib kitaab arixla oo akhbaar aada wada shayiqa uu kuwa ururiyo rixladii dee dadkii ahlu cilmiga ahaa ay u rixleeyeen de ruux bildan usii socday xadiid keliya dalabkii oo kale iyo taas in haddana bil buu soo soconaya dee tadna waaba taas oo kale aan caaw hayno waana cilmiga iyo si dee taxsiilkiisa iyo dalabkiisa iyo sabirkii ay ulahaayeen ay mashaqaadka uguba adkeysanayeen de adugu insha allah waxaan leeyahayna qolooyinkiinan habeen kasta dhowr iyo toban kilomitr de kuwa bilbelo darafteeda shakaba imanaya waxaan filaya marka la isku sii daro si socod iyo soo socod toban iyo kilomitr in ka badan bay habeen kastaba inaad de xaddi ku leedihiin un baan leeyahay maha dadka xaafadda lakin dadka meelaha shee kaba imanaya habeen kasta intaa soconaya masaafada intaa leeg sii soconaya soo soconaya faraxabtu ila bni cabaasin ina cabaas baan u ruxleeyo fasa'altuhu canha waan weydiiyey aayaddan faqaala wuxu uhi ina cabaas laqad unzilat waa la soo dejiyey aayaddan akhira ma unzil wixii lasoo dejiyey qur'aanka dee kuwii uguma dambeeyey uma ma nasakhaa shayan wax bedelay oo nasakhay ma jirto macnaha waa maxay waa fajazaahu jahannam ina cabaas wuxuu leeyahay towbad ma laha ruuxa ruux muslima camdi u dila xataa hadduu toobad keeno wuxuu leeyahay aayadda wax nasakhay ma jiro kolley xadiidku waa inoo socon doonaa duruqdiisa inoo socon doontaa masaladuna kolley waxbaa inoo horeeyey oo dee kitaabu tawba inagama dheeraynba oo dee janno iyounbuu kaba horeeyey masaladuna si gaara aynu uba soo maraytaa kitaab aliimaanna xadiid ibnu cabaas leeyo halkana ishaara ay ugaba sugan tahay ayaa inoo horeeyey oo ahaa bal matalan aayaadkan ama labada aayadood ee suuratulfurqaan isagoo kaba hadlayena waa inoo horeeye imankana khulaasaha waan u laabi doonaaye bal horta wuxuu leeyahy ibnu cabaas aayaddan wax bedelay wax nasakhay ma jirto marka ruuxu towbad ma laha weeye وxadثna محamed بن mسن وبن بشhاaر qال xadثna محamed بن جعفر x وxadثna اسحاq بن إبراهيم qال أخبرna النضر qال جaميعا xadثna شhuعبة بhdا الاسناaد hadaba في xadيiث بن جعفر محamed xadiikiisa waxaa ku sugnaa نزلت في آkhر ma أنزل وفي xadيiث النضr إنha lmin آkhر ma أنزلت wixii lasoo dejiyo qur'aanka ahaa kuwii ugu dambeeyey aayadani kaba mid tahay wax naasakoo dabadeed yimina maba jirto macnuhuna waa mid keliya un laqad unzilat aakhira maa unzil baynu lafdigaynu soo maray ee mucaad ibnu mucaad isagu shucbo kaba wariyey ahaa labadan dambe iyaguna shucbo kaba wariyeyna macnu waa mid keliya waa lafdiga un nazalat fii aakhiri maa unziliyo inahaa min aakhiri maa unzilat xadثna محamed بن المsنى ومحamed بن بشhاaر qال xadثna محamed بن جaعفr qال xadثna شhuعبة عan maنصuuri عan سacيid بن jubayr qال amaranii wuxuu i amray cabdالرaحmaan بn أbزا an asأla inaan weydiiyo iبna cabaasi can haatayn الaayateyn kole cabdiرaحmaan بn abزana kitaabka hore inaguma soo maray aan u badnaaninba waa صaxaabi yar oo asxaabtii yaryarayd kaa mida wala waqtigii cumar nin roomba uu ahaa khuraasaanna uu fadhiyey ama waaligii khuraasaanha cahdigii cali bn abi aalib haddaba cabdiraxmaan ibn azda ay weydiiyaan asale inaan weydiiye ibna cabaasin can haatayn alaayateyn labadan aayadood iyo haddee siday kala yiin waman yaqtul mu'mina mutacamida fajazaahu jahannamu khaalida fiiha e waman yaqtul ruuxa dila muminan ruux mumina dila mutacamidan xaalu yahay isagoo u bareerayo o khada dilkaasi ahayn fajazaahu kaa abaalkiisu jahannamu jahannamu weeye khaalidan xaalu ku waarayo fiiha jahanama waqadib allahu calayhi dan waata kaba sii dhamaysa ciidki aayaddaas waa mid iyo inde aayaddan kale waladiina laa yadcuuna fasa'altuhu waan weydiiyo faqaala wuxuu yihi lam yansakhaa shay atayn aayatayn se wada socon layd ladiina laa yadcuuna laha weeye laa yadcuuna maca allahi ilahan aakhira aayadda kale suurat furqaan labada aayadood ujeedadu mid waxa kuba sugan ruuxii oo wax dilay oo haddana hadduu toobad keeno toobadii lagaba aqbalayo midna jazihiisu inuu jahanamo inuu ku waarayan yahay labada aayadood buu doonaya bal sida dee ay markaa macnahoodu tahay sida labada aayadood dee bal matalan midna ay tawbo sugayso midna in jahanamaba uu ku waaraya ay sugayso lagu kala xambaarayo tii buu leeyahay soo weydiyay ibnu cabaas dee albaxr ama alxabr iyo turjumaan qur'aan faqaala ibnu cam waan weydiiyo faqaala wuxuuhi lam yansakaa shayun aayadda suuratumaayida waxba maynaa sakin wacan hadi aayati aayadana waan weydiiyey waan ad wixii de cabdiraxmaan kaba dalbay wاladiina laa yadcuuna maca allahi ilaha aakhara walaa yaqtuluuna الnafsa alatii xarama allahu ila biاlxaqi aayadan oo dee intan maaha inay waa kuwan laakiin maxaa la socotayba ilaa mataaba oo kuwa wladiina kuwa laa yadcuuna aan caabudayn maca allahi ilaahan aakhara walaa yaqtuluuna aan dilahayn annafsa naftii alatii naftaasoo xarama allahu ilaahay dilkeeda xarima ilaa bilxaq e walaa yaznuuna bal aayadku markay aayaddu dhamaatay ilaa man taaba waamana camila saalixan taas waa taas ayaa ruuxii isagu toobad keenay ee camal saalixa laba yimi waa shirkigiibuu ka toobad keenay oo qatrigiibuu ka toobad keenay oo zinadiibuu kaba toobad keenay ee kuwa caynkaasa in sayi-aadkoodiiba xasanaad loo bedelaya ayadda kuma sugan waa in ruuxii isagoo wax dilay haddana hadduu toobad keeno toobadii albaabkeedu ay u furantao lagaba aqbalayay tani faa'iideynaysaa taa horena abaalkiisuba inuu jahanama iyo weliba ku daa'imayey labada ayadood see laysu waafajinaya way markaa ibnu cabaas muxuu leeyahay taa hore waxa weeyaan waxba nasakhay ma jirte laakiin tani naزlat fii ahli shirki gaaladay kusoo degtay waa dadkan gaalada ah iyo ahla shirki bay kuga soo degtay oo kolley kitaabulimaan bay nooguba horeysay oo kolley isagoo umuurahan kaba hadlayo lahaa iyadoo aayaddaasi markay soo degtaa qoladii ahlu shirkiga ay yidhaaheen de waxaaba waanu wada samaynay aayadda hore markay soo degtay ama intan waladiina laa yadcuuna maca allahi ilahan aakhara ilaa istisnaad horteed ay yidhaaheen de waxbaanu dilayo waanu shariig yeelay waanu zinaysanay markaa markaasa aayadda la soo dejiyo ruuxii toobad keenay dee in lagaba aqbalayo marka waa dadkii gaalada ah soo islaamayey ama ruuxii muminkaaya isagoo mumina ruux mumina camdi uga dilay isagu aayadani waxa weeyaan ma khusaynaysa ayuu leeya taa hore xukunkiisu yahay welina axaadiisu way noo yar socdaan marka dambena waan yar talkhiisin doonaa xadaثanii haaruun ibn cabdillaahi qaala xadaثana abu nadir haashim bn اlqasim ilaysiyo qaala xadaثana abu mucaawiyata yacni shaybaan abu mucaawiya hadduu idlaaqo de waxaan abu mucaawiya kaba warin jiray acmash baan u qaadan lahayd ee aada uguma shuuroobay kunyadiisaase waa shaybaan ibn cabdiraxmaan inaxweynu hore in badan usoo aragnay can mansuur ibn اmuctamir can saciid ibn jubayri can ibni cabaasin qaala naزlat hadihi اaayaة bimakata aayadani waa aayad horeysuu leeyahay oo makay kuba soo degtay wladiina laa yadcuuna maca allahi ilahan aakhara ilaa qowlihi muhaadan faqaala mushrikuuna gaaladii baa waxay yidhaaheen markay aayaddaasi soo degtay wamaa yugnii cana lislaamu islaamku muxuu naga tarayaa oo uu nagaba daafacaya waqad cadalnaa bilahi iyadoon ilaahay aanu wax la sinay oonu u shariig yeelay waqad qatalna nafsa alatii xarama allahu ilaahay nafta uu xarimayna aan dilay waatayna alfawaaxisha zinadii oo kalena aanu laba nimi dee haddaanu soo islaamno waa kan waciidkani yimi oo kuwa caynkaasi inay dee cadaab muhaana ay geli doonaan bay tahaye nimadkaan soo islaamnaa muxuu noo tarayaa taasay yidhaaheen markaasaa muxuu hi faanzala allahu caza wajalla ilaahay baa soo dejiyey ilaa man taaba wa aamana wa camila camalan saalixan fa ulaa'ika yubadilu lahu sayi'aatihim xasanaat ilaa aakhir ilaaya qaala markaa ibnu cabaas wuxuu yihi faamaa man dakila fi lislaami kuwaas waa aayadan iyo istisnahan iyo albaabka toobadu inuu furan yahay qatligii ay la yimaadeen ee bikayri xaqin ahaa laga dhaafayo hadday toobad keenaan waa dadkii gaalada ahaaye kufri taa sameeye markii dambena soo islaamay ama man dakala ruuxii galay faama man dakala fi lislaami wacaqalahu axkaamtiisii kasay weeye bartay axkaamtii islaamka inuu qatligu xaaraam yahayna garanayay uma qatala wax dilay falaa towbata lahu towba isaga umay sugnaanin bal dariiqana inooguba dambeeya xadaثnii cabdالlahi بn haashimi وcabdالرaحmaan بn bشhri الcabdiy qaala xadaثna yaحyah بn سacيidi الqaطاn can ibni jurayji qaala xadaثnii اqاsim بn abi bazata isagana waa nin qaari ah reer maka ahaa in hore usoo maray oona taabiciintii yaryarayn can saciid بn jubayri qaala qultu لbni cabaasin ba waxaan ku idhi de waana khilaafkii reer kuufa ayaana dee arinta keentay iyo markuu soo rixleeye aliman qatala miyuu u sugnaaday ruuxii dilay muminan ruux mumina mutacamidan xaaliyo isagoo u bareeriya min towbatin wax towbii miyay usugnaatay qaala laa buu ihi qaala wuxuu ihi markaa saciid ibnu cabaas markuu yihi maya fatalawtu waan aqriyay calayhi korkiisa haadihi aayata aayadan alatii aayadaasoo fi lfurqaani suurat lfurqaan kuba sugan wladiina laa yadcuuna maca allahi ilahan aakhara walaa yaqtuluuna nafsa alatii xarama allahu ila bilxaqi ilaa akhir aaya oo ayday kuma jirtay ilaa man taaba qaala markaa wuxuu yihi ibnu cabaas haadihi tani aayatun aayad weeye makiyatun maka kusoo degtay oo makiyaa nasakhataa waxaa nasakday aayatun aayad madaniyatun madiine ah oo madani ah oo ah waman yaqtul muumina mutacamida fajazaahu jahannamu khaalidan wa fii riwaayati bni haashimin fatalawtu hadihi alaayata alatii fi lfurqaani ilaa mataa baan aqriyayo markaasuu leeyahy aayadan waa masuq alxasuulka waxa weeye inay masaladna inoo horeysay in waxa weeye ibnu caba horta in dee qatliga bikayri xaqin ruux mu'mina lagu dilaya waa dunuubta waaweyn kuwa ugu waaweyn buu kaga mid yahay shirkiga dabadii rasuulka ilaahayna wuxuu inoo sheegayba dadka marka la xisaabayo wixii iyaga dhexdooda ahaa waxa ugu horeeya xisaabta la xisaabaya ee loo kala xaq qaadayaa inuu yahayba dhiiggii wixii kuba tacalluqsanaa waciidkan aada u adag oo inuu jahanamo abaalkiisu yahay oo uu ku waarayo oo ilaahay u cadhoonayo cadaab weyn u diyaariyeyna waa kaa u yimi oo sa aayaduna mansuuq maastaa ibnu cabaasba uu ina yidhi bal horta taasi waa mid xagga marka la eego ruuxu isagoo taasi kaba dhacday dembigaas hadduu toobadkeenu camalkiisii hagaajiyo oo uu fiicnaado towbaddii ma laga aqbalaya mise lagama aqbalayo kolley ibnu cabaas se kaba mashhuurkaa walow riwaayo dee dhici karta wax ka duwan ay timaado waa inaan laga aqbalahayn aayaddan suuratu bal maalan ku timi furqaan ee ilaa man taabana waa kan halkan kaba cabiray waa aayad la nasakhay kolley nasigana salafku in badan waxay kuba idlaaqi jireen taksiiskay ku idlaaqi jireen waana sida uu ujeedo oo macnaa waa la nasakhay muxuu leeyahay aayaddan suuraddan suuratu nise kuba timi ee madanigaa ayaa khaas yeelaysa oo walow aayaddaa cumuumkeedu uu ahaa ismiga mufsil waa alfaadii cumuumku kaga mid yahay ama siiqdii cumuumkee uu ahaa ciddii toobad keentay iimaan la timaadee camal saalixa la timaaday in ilaahay ka dhaafayo sayi-aadkoodii xasanaadu kuba bedelayo aayaddan baa khaas yeelayso ruuxii mu'minka ahaa ee isagu wax dilay cabdi wuxu dilay aayaddan baa kasoo reebaysa markaa nasiga wuxuu u wadaa kolleyna waa salafku ay odhan jireen waana qalada meelaiyo ay waxyaale ay kaba yimaadaan saan xalayba sheegnay oo dadku markan dee nasiga la waa taksiis oo aayaddan baa khaas yeelaysa oo aayaddaasi dadkii ahlal kufrigaa weeye wixii ahlal iimaan ahaa ee wax dilay iyagoo xurmadii dhiigga garanaya aayaddan baa xukunkeedii uu kuba suganyay waa taa horta uu leeyahay ama iyada waa ibnu cabaas qowlkii isaga naftiisa qowl ka duwan waa laga soo naqliye laakiin waa riwaayadii kaba shuhrowday laakiin riwaayo labaada uu leeyahay baaba jirta ibnu cabaas oo laga soo naqliyey oo arrimahan inuu zajri ulaba iman jire uu banaynayo in ruuxan loo dembi dhaafo oo dee ilaahay qowlkiisii waman yacmal suwan aw yadlim nafsahu uma yastakfir illah yajid illaha gafuura raxiima ruuxa xumaan sameeya amase naftiisii dulmiya ee markaasna ilaahay dembi dhaaf weydiistaa wuxuu helayaa ilaahay isagoo u dembi dhaafaya u naxariisanaya bal riwaayadiisaa labaad waa say dee jamaahiir alculamaa guud ahaan madhabkii ahlusunna dee jo ma eegeyno muctazile iyo khawaarije saxaaba hadday noqotiyo taabiciin hadday noqotiyo dadkii ka dambeysayba waatay kuma tegeen oo ah ruuxii cabdiba ha u dile haddii toobad dhoba uu toobad keeno albaabkii towbadda waa u furayay intii dee towbada la aqbalayay waa laga aqbalayaa diwantaas aayadda markaa timi ee kol hadday saa leeyihiin aayadda macnaheedu waxay leeyihiin aayadduba laftigeedu eg fajazaahu jahannamu baa ilaahay yihi kaa ruuxa abaalkiisu waxa uu mutay jaza ahaan u mutay waa jahannamu ee laakiin dee in lagu abaal taa lagu abaalmariyo uu jahanamo galaana waabata waxaa kaloo muxtamila dee ilaahayba subxaana watacaala towbadan uu toobad keena ama wax kale inuu kagaba dhaafe horta waa mutay weyo jazihiisa kaasa waqad yujaaza waqad laa yujaaza bihi wey in lagu abaalmariyaana waa suurtagal inaan lagu abaalmarina waa suurtagalo macnaa aayadda kuma sugnaa inuu ilowba ilow gelayo in abaalkiisa jahanamo ana kama laazimayso ilowba ilow in lagu abaalmariyo taasoo kale ee macnuhu waxa weeye markaas wixii uu mudanayay ee jazihiisu ataaba weyo taasi waa mid arrin kalena waynu soo maray oo ninkii sagaal iyo sagaashanka nafood gooyey ee markii dambana ninkii yidhi towbad melihi direen boqolkiiba waatan aragnay inuu towbad lahaa waa ummadihii inaga inaga horreeyey waa qolooyinkai hadda asqaasha iyo waxyaalaha culus iyaga dee arintooduba ay hayd ilaahayna inagaba fudaydiyey marka ummadihii hore kol hadday ahayd ee iyagana wixii asqaal ahaa iyo aqlaale korkooda ahay ilaahay inagaba dhigay shareecaduna samxo ahayd ay toobad ay yeesheen iyagoo weliba xa laba yimi ummaddeedna waa min baabi awla weeye bal markaa ibnu cabaastiisu dee walow qowl labaadna uu leeyahay arinku waxa weeye nasakhana waa taksiis wuxuugaba jeedaa gees kale laakiin dee isagu hadduu taa kuba tegey aimadii kale صaxaabo iyo taabiciin iyo intii ka dambeysay madhab ahlusunnana sidaan kitaab limaanna kuba soo maray ayaamihii dhaweydan tooba soo haynay iyo xadiidkii ninkaasna aan sooba aragnay waxa weya albaabka toobadda waa furayo cid ka celinaysaa ma jirto hadduu toobad dhaba toobad keenana ee kolley waxa weeyaan wuxuu kaba midyun dunuubtaas in waxa weeyaan ilaahay subxaanaه watacaala ruuxa hadduu ka toobad keeno uu towbadii kaba aqbalayo hadduu saa ku dhintana jaziisu waa kan eh laakiin haddana in allah hadduu mwaxidnimo ku dhinto in allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duna dalika liman yashaa tiina dadkeedi unbuu kaba mid noqonaya wallah subxaana watacaala alى aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta